wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowladda tnjda cabdi maxamed guleed fargaya ayaa marka lagu baaqay bulshaweynta ku nool waqooyiga gobolka galgaduud inay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadgelyada deegaanka waxaana uu ka codsaday dhammaanba cid kasta oo waxgaran karta xilligani iyo marxaladda lagu jiro inaysan ahayn mid deegaanka nabadgelyo darro lagu abuuro balse ay tahayn horumarka ay ku tillaabsadeen gobolada dalku iminka la tiigsado waxaana ugu baaqay in cid kasta oo waxgaran karta qiimaha nabaddu ay leedahay inay ka shaqeeyaan isagoo sheegay in cid kasta oo deegaanka horumarkiisa a ka shaqayn lahayd islamarkaana horumar deegaanka ula iman lahayd ay xanibaad ku tahay nabadgelyo xumada deegaanka ka jirta waxaana uu sheegay haddaan nabadgelyo la helin in deegaanku uu markaasi haba yaraatee wax horumara uusan gaaraynin bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiguleed maxamed waxaan joogaa degmada xaarula oo runtii waktidii ugu dambeeyey asfuradii ugu dambeeyey ay shilal ammaan beeraxumo ah ammaan la-aan ah ay ka dhacday aan ku tilmaami karo runtii waa maqaadiir laakiin waa nasib daro waxaan marka jeclaystay inaan halkan marka ugu horeysa uga gudbiyo da guud ahaan deegaanka awlaq iyo baranbale iyo guud ahaan dalguud iyo guud ahaan gaar ahaan iyo guud ahaan soomaalida runtii waxa weeye dalku muddo badan buu ku joogtay dhibaato iyo dil iyo dhiig daata oo runtii aan xaq ahayn ama xaqdarro ah waxaa markaa dhacdooyinkaas hadda meesha aan joogo ay ka dhacaan qaar aan joogay deegaanka iyo qaar aanan joogay intaba sidaa aawadeed marka ugu horeysa waxaan ummadda soomaaliyed loogu baaqiyaa inay ilaahay ka cabsadaan nabad ay raadiyaan xadarada dhiiga ah la joojiyo dilkooda macnaha lahayn oo ummadda iyo dalka iyo dadka la ragaadiyey dajaar waxaan ugu baaqiyaa dadka degan deegaankan xawlaaq oo runtii aan leeyahay walaalayaalow waxaan aada u jecelnahay ilaahna ka barinayna inuu nabad noo keeno adinkana inaad nabadda iyo xasiloonida aada jeclaataan ka shaqaysaan nas iyo maalba u hurtaan ku dadaashaan waxaan sidoo kale u baaqayaa dadweynaha dhammaantood meelaha kala duwanaa bulshada way ka mid yihiin haweenka dhalinyarada odayaasha iyo xuqaasha kale iyo xataa shaqaalaha in barnaamijka iyo ganacsatada lagu biiro barnaamijka nabad raadintaa xal raadintaa xasiloon raadintaa oo looga baahan yahay deegaankan runtii aada loogu baahan yahay waxaa xaqiiqa ah inaysan haddii aan nabad la helin lagana shaqayn inay cawaaqib xumo dhibaato tiro badan ay ka kasoo dhalanayso oon qofna diyaar u ahayn marka koowaadee dad baa ku dhimanaya nabadaa la weynayaa dhaqaalaha istaagaya waxbarashada iyo caafimaadka iyo kulli ayaa khatar gelaya marka kalena dabcan oo kasii weyn caraylahay baa imaaneysa haddii dhiigga saxdaradaha loo daadiyo maalin walba sidaa awadeed dadka nabadda jecel ee deegaankan degan reer soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay u istaagaan nabadda inay raadiyaan nabadda inay dhaqaalo ku bixiyaan nabadda inay wakti geliyaan nabadda in ay qadiyad ahaan go-aansadaan inay nabad ku noolaadaan markaas kadib baa waxbarashada hagaagaysaa dhaqaaluhu horumarayaa horumarkana la samayn karaa haddii aan la kuraya isdhexmarka iyo kalgaansiga meel walba iyo deegaanka iyo shacabka uu kaxayaa haddiise nabad la waayo intaasoo dhan waa laga qoosanaya caawa dhan ma dhamayn karo insha allah in aan runta arrintaas ka hadlo laakiin waxaan kusoo gabagabeynayaa in lala kaashado nabadda cid walba wax ka tari karta ama bulshada dhexdeeda ha noqoto ama sawaadiinta beesha ha noqoto iyo deegaanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka intaba waxaana nabadda kulliga ana waay inay qeyb liwaax ka qaataan ma kasta deegaanada soomaaliyeed oo dhan haweenka soomaaliyeed oo runtii markasta kura u ahaan jiray nabadda sidaa haween walaalayaalow ardayda jaamacadda ardayda dugsiyada macalimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo odayaashooda dhaqanka dhammaan ha u istaageen nabadda waxaan jeclaha inaan kusoo khatimo tacsi guud oo aan u dirayo dadkii maaragtay ku dhintay shaqooyinkaas ama iskoraawadaas aan leeyahay dee ilaahay baa og miisaankooda duwalba wuxuu doonaya allah allah maaragtay og qalbigiisa qaar baa ayuun waxba ka warqaban dhintay qaar baa laga yaaba inay ku dhinteen bal dhammaantood waxaan leeyahay wixii muslimiina ilaahay ha naxariistaa sida awoodi kale annaga waxaanu kaga baahanya inaan muslimiinta u dacayno ilaahay ha u naxariisto ehelkoodii awlaaddoodii iyo haweenkii ka tageen ba ilaahay samar iyo imaan ba ha siiyo daa'ila nabad waarta roob waara iyo barwaaqo iyo barako tabadaa lagu soo dejiyo ummadda tan insha allahu tacaala
حكم أبو علي أنك أصبابا